dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington fanka banaadiriga ah oo miisaan aad u weyn ku leh fanka soomaalida ayaa wacdaraha uu dhigay waxaa aad loogu xusuustaa riwaayadihii sida weyn loogu soo bandhigay tiyaatarka qaranka ee magaalada muqdisho riwaayadahaas ayaa qaar badan oo ka mid ah waxa ay dhaafi jireen muddadii loogu tala galay in lagu soo bandhigo tiyaatarka xiisaha iyo xamaasadda ay xambaarsanaayeen awgood iyo sidoo kale dadweynaha oo u xiise qabay daawashadooda xiriirinta riwaayadahaasi waxaa kaalin weyn ku lahaa amaba aad loogu yaqaanay weriye maxamed aweys muudey oo loo yaqaano boqorka bartamaha waxa uu caawa boqorka bartamaha barnaamijkan uga sheekaynaya riwaayadihii banaadiriga ahaa ee lagu soo bandhigay tiyaatarka magaalada muqdisho sida uu ku noqday xiriiryaha inta badan riwaayadahaasi xiriirin jiray iyo sidoo kale xusuusaha ay reebeen riwaayadahaasi waa yahay maxamed aweys muudey magac maskiin lagama aha boqorka bartamaha waxa uu ka mid ahaa wariyaashii waaweynaa ee soo maray raadii muqdisho waxa uu degan yahay dalka jarmalka haatanse waxa uu ku sugan yahay dalka biljamka maxamed aweys muudey wax badaan ayaa lagugu xusuustaa oo ay kow ka tahay xiriirinta riwaayadihii lagu dhigi jiray ama lagu soo bandhigi jiray tiyaatarkii qaranka ee magaalada muqdisho ku yaalay welina ku yaala inta badanna riwaayadaha banaadiriga ayaad si gaara u xiriirin jirta oo iyo sidoo kaleba maxaa la dhihi jiray iyo riwaayadaha macnaha marka loo sameynayo xayeysiinta ii dhehdi raadee muqdisho ka bixi jirtay oo dad badan ay kugu xusuustaan marka marka adiga maa doortay mise waa laguu dooray sidee ku dhacday in riwaayadihii banaadiriga inta badan aad adiga xiriirisid idhahyada loo sameynaayana inta badan aad ku jirtay marka hore waa mahadsan tahay caasho cuud adiga iyo maamulka v o a oo uu hogaamiyo masar cabdiraxmaan yabalow iyo dhammaanba howlwadeerada v o a waxaan leeyahay sami kalgacal iyo sacabo furna horta kusoo dhaweynaya magar waxaan ku leeyahay arrintaani waxa weeye nin kasta hobiyu lahaa aniga jeceelkayga ayaa ka mid ahayd isku xirkaasi waxaana bilaabay inuu gacan qabto siddeetankii allahu raxmad ustaad cabdalla nuurudiin oo isagu ahaa ninka keliya markii ugu horreysaba arrintan macal saxaafadoo dhan isaga gacan igu siinayey marka isagaa daba raaci jiray isagaa riwaayadaha la geli jiray isagaa riwaayadaha sheegi jiray m m j allahu raxmade iyo isaga ayaa meeshaas u badnaa inkastoo ninkii ugu horreeyey axmed cali askar iyo weli cali roodi dad badan oo hadda ay soo mareen laakiin waa xilli toddobaatameyadii waxaas weeyaan waxay ahaayeen dadka markaasi gacanta ay igu siinayo mar kasta intaan daba raaco waxyaabaha ay qabanayaan iyo howlaha ay ku jiraan aan aniga la qaybsan jiray oo aan meesha iska fadhiisan jiray oo gacanta cabdilmudinto igu qabto mar kastaba igeyn jiray dabadeedna markii siddeetan iyo kowgii aan ku wareegay reediyo muqdisho oo barnaamijyada iyo mataqaanaa imaqshiyo madadaal iyo fadhiga reediyoga iyo aan bilaabay siddeetan iyo shantii waxaa la yidhi cabdalla nuurdin aa yidhi aniga booskeyga aadaan kugu wareejinayaa maxamed cali kaariye iyo ninka saaxiibkii ah isagana oo hadda sanadarka weyn ee mataqaanaa aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi oo isagu ahaa maareeyihii tiyaatarka ayaa waxay yidhahdeen boqorka bartamaha waa saaraynaa si weyn ayuuna hawshaasi uga bixi karaa waayo nin aada u fudud waaye sidaasaan xilkaasi ku bilaabay naashinka xabdi cabdigaashaan isagana ka mid ahaa dhinacaasi folkoloorkana madax u ahaa agaasimaha folkoloorka ahaan aad iyo aad ii soo dhaweeyey xilligaasi sidaasaan riwaayadihii ku bilaabay riwaayado fara badan fara badan fara badan badweyaan gudaheeda looma bareeri karaayo markaan galay meeshaasi hadda waxay ahayd riwaayad aan markaasi aan kaadi karin haddii aan leeyd riwaayadihii banaadiriga riwaayadihii kale kala saarka jaceylka asraarta jaceylka cadaabtii caashiqa galad caashiq shimaala shan yar ha ii sheegin kibirkii beertaa karfan saaray jeceelka mashaakilkii jeceelka sidmale sariiglahay damac adduun fal xaasib shaydaan buulow xidigtii isxujaysay afarnaaglu amarha ku haysta naxtin i nasiib nikaaxii gabartii naxtinha ka dambaysay riwaayadii kala duwan mashaakilkii jeceelka oo kale macalinka ahaa amaami heli ixtiraam macalinkaaga aniga aweys khamiis qaadayay anigoo dhahaya maryan way dhacday maymuun way baastay tacliintu waa tiirkii adduunyada ay ku tiirsanayd ruuxaan tacliin lahayn taageeriye ciil iyo tunka wuxuu ku qaadiyo tugsi mataayo kan dhacayna waa inuu waxbarashada badiyaa kan barnamoosana uu halkiisa kasii ambaqaadaa riwaayaddii sharcii la tumaayay iyadana sidoo kaleeto adigoo furayay riwaayadda haddana waxaan ka mid ahaa maxkamaddii cabdirasaaq caakiro iyo adiga ayaa meeshaas waxaa ka ahayn garsoore maxkamaddii way furan tahay socdi daahir ismaaciil waxay dacwad ku soo ogtay saleymaan xaaji cambar oo ay sheegtay ay maxkamaddu markaasi u taagan tahay arrintaasi dood ku saabsan oo faynuus ah maxkamaddu oytinta alaleeska iyo qosolka waa ka mamnuuc istaag faynuusna leeyahay faynuus ay ka hadlayso xaaladeeda maxaa kacay riwaayadihii kaleeto yaa u wanqale waktiga beenay waarun beenay raadka raacdaa kugu maqan ka jooga adiga maahe abuur ebe i laguma sheego abuur waana la yaab hagardaamada guurka haatayaa ka mas-uula riwaayaddii ahayd hableewo had baad guursan doontaan riwaayaddii adduunka waxaan ku dhahay saaxib riwaayaddii maadeys riwaayaddii masiibada adduunyada iyadoo umacad waxaan ku leeyahay maxamed aweys mudday gudaheeda looma bareeri karayo waa sidaad sheegto waa bad hadalkii baa igu dhegay meel aan ka soo galo ayaan garan waaya ha ku daro ha ku daro ha ku daro saan u lahaa marka waxaan rabaa waxaan rabaa waa bad sidaad sheegtay waa badweyn waa badweyn marka waxaan rabaa mid ka mid a mid ka mid a riwaayadihii loogu macnaha jeclaa ee safka loo galo ilaa iyo masaajidkii isbahaysiga taaladii dhagax tuur dadka ay taxnaayeen xamar inaad mid noo soo badnaayeen kulligood kalama yaraysanin horta waxaa u badneed riwaayadii sharxii la tumaayey meel kale istaagama lahayn dadka tigidhada laba saacba way dhammaan jireen
dhididkaa iigu soo dhacee dhaxyareey waa ku dheebsahaa dhibac roobahaa waa ku dhergaa dhibac roobahaa waa ku dhergaa dhididkaa iigu soo dhacee dhaxyareey waa ku dheebsahaa dhibac roobahaa waa ku dhergaa dhibac roobahaa waa ku dhergaa
riwaayadii kala saarka jaceylka abwaan cabdiqaadir nuuraani isagana sidoo kaleeto meela kala istaagmay axad iyo arrinaan la ogeyn shariif jaag alifay kibirkii beerta oo iyadana dadweynuhu ku-celis in la daale la joojiyey oo laashinka cabdi cabdigaashaan lahaa maxamed aweys mudday bareegga noo qaba wax yar aan aniga iyo dhegaystayaashaba kula jaan qaadne heestii hore ee aan dhegaystayaasha u sii daynay waxay ahayd heesihii ku jiray riwaayaddii sharaxii la tumayey sheeka ka dambaysay oo ka mid ahayd riwaayadihii ugu saamaynta badnaa ee tiyaatarkii muqdisho lagu soo bandhigay bartamihii siddeetamaadkii inta aadan kuwa kale u gelin marka waxaan rabaa in aan iyadana dadweynaha wax ka xusuusinno heesihii ku jiray riwaayaddii kibirkii beerta waa kibirkii beerta karfan saaray jacaylka ee uu guddoomiye cabdi xaashi qudhiisa barnaamijkan caweyska washington uga sheekeeyey sanadkii hore dhinac kale marka laga baxo maxamed aweys muudey adiga qudhaada sidaad ugu dhex jirtay abwaaniinta iyo riwaayadahooda ayaadba noqotay fanaan oo aan mararka qaarkoodba aan aniga qudhayda isweydiiya oon ishraahdaa maxaa uga dhiman inuu fanaan noqdo fanaannimo maxaa uga harsan maxamed aweys muudey boqorka bartamaha malaha ma qaldani cudur iyo caashirkee baa culusan kuusoo qaadaya hees ku jirtay ay ku wada laqaynayeen allah u raxmadee axmedey abubakar mubaarak alcamaari iyo lul jeylaane cali oo haatan nool oo maraykan ku dhaqan ulajeedada waa ogaade idin beenaad gumiyo waysa indaadanfa adiga oote asluubadane ii imaam ii imaawe رضي أهاو إمام أقلي أهاو إماوي وكو إماهاي واكو أركي واكو عاشقي أودا أني مكاجيبة أفرتان عيان أوداذان وارتا سبي أن يحضاري waxaan ku dhahay waa la yaabaa saaxib waxyaabana soo maraan xasuusin naxaas ya akhi luuqda luuq luuqda aad ku qaadaysidayba xusuusta ka muuqataa mode waan ku arkay waan ku caashaqaad wadaa markaa ajiiba waxaan rabaa waxaan rabaa riwaayadda aad sheegtay aadka loo jeclaa kulli waa la wada jeclaa dabcan laakiin kuwaa jiray waktigii loogu talagalay intay dhaafaan lagu celiyo lagu celiyo lagu celiyo tiyaatarkiibu ka ka dhammaan weyy sida sharaxii la tumaayo kale maxaa kurta loogu shubaa kuleelkaan bunkoo karkaraaya kub loogu shiiyaa idaaka kane
idaaka kane waxba aan karin
waxba aan karine kalsooni aan war waxaan ku dhahay looma kala harin cabdiqaadir duulaani kala saarka jacaylka eh cabdiqaadir- cabdilaahi zilfa oo hadda fanka ka baxay aa ku jiray oo dadka aad u jeclaayeen zilfa ku celi laleedihi jiray zilfa saddex maraa lagu celi jiray Eh, aj- waa ku cayaareen caashaq waabe caasinimaante caadadiyaay ka tageen ceebaan haysatee adleygu ciilaya alla caatooy alla Alla caatooy caatooy.
isrigaan cunaaya aan ka soo caagay
aan ka soo caagay waxaan aad waxaan aad waxaan- waxaan- waxaan aad u jeclaa horta riwaayadahaas ma gelin laakiin cajaladaha xaafadaha noogu imaan jiray waa caqli beelena waa kaas yaa ishaa waay.
casilimaanto alla calaan calay caadadiyaay ka tageene ceebaana haysatee taariikhii eed saaxib eley hibiilo wayabaale
ahay xusuus waa- barnaamijyada uga cajiibka badan ee heesaa aan gudbino oo mar kastaba yacni aynu ka sii daayna raadiyo muqdisho way u badnaayeen marka waxa weeyaan kala saarka jaceylka asraarta hadda ha gudayno intiina aan ogayn cabdulaahi sulfa muddo dheer ka hor ayuu ka baxay fanka waxaana tan iyo xilligaas uu imaam ka yahay masjid ku yaala dalka sacuudiga sidoo kale aways khamiis waxa uu muddo sii horreysay isaguna sheegay in uu fanka ka haray maxamed aweys muddey sheekada uu ka hayo riwaayadihii banaadiriga ahaa iyo aqoonta uu u leeyahay fanka banaadiriga ma aha mid hal barnaamij lagu soo koobi karo mar kale ayaan haddii aad laydmo toddobaadka dambe noo casumayaa boqorka bartamaha waxaanan weliba adinkan idinku casumayaa oon fursad idiin siinayaa in aad noo soo dirtaan su'aalaha ku saabsan riwaayadihii banaadiriga ahaa ee madaxiinna ku taagan ee aad jeceshihiin in aan boqorka bartamaha idiin weydiiyo waa hubaa inuu jawaabaha idiin hayo intaan dib mar kale u kulmaynana waa cashe ibraahim aadan oo idin leh nabadgala
Gadore, Kurmana, Haisai,
Shashaqaqbalin ee bees baabaryee, maamul bishaayee.
Boxones, ojo la terror.